Ra-iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalk Soomaaliya iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya isagoo ra-iisul wasaarahana maalintii shalay ahayd kulan kula qaatay magaalada Mombasa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Madaxweyne Kenyatta iyo ra-iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalk Soomaaliya ayaa waxay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo istiraatiiji u ah danaha labada wadan ay wadaagaan waxayna sheegeen in qodobada laga wada hadlay ay ugu weynaayeen soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Madaxtooyada Kenya ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in Kenya iyo Soomaaliya ay saxiixeen guddi iskaashi ah oo wadajir waxayna sheegeen in guddigaasi uu qeexayo baaxadda iskaashiga labada wadan ee dhinacyada ganacsiga, maalgashiga, gaadiidka, difaaca iyo amniga. Haddaba safarka ra-iisul wasaaraha uu ku yimid dalka Kenya ayaa waxa uu ku soo aaday xilli dalka uu ku jiro doorasho islamarkaana uu soo ifbaxay khilaaf u dhexeeya isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddaba sidee u arkaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi safarka ra-iisul wasaaraha uu ku yimid dalka Kenya?
Aniga waa Cabdirashiid Maxamed Maxamuud oo ku sugan dalka Kenya. Waxaan halkan kusoo dhaweynaynaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen Rooble oo booqasho ku ah dalka Kenya isagoo ka helay martiqaad rasmi ah madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Waxaan aad iyo aad u qanacsannahay wanaagga iyo xiriirka wanaagsan oo uu la sameynay dalka Kenya maadaama Kenya ay tahay wadan xiriir badan naga dhexeeyo waxyaalo badan naga dhexeeyo abaal badanna kule Soomaaliya. mar kastaba waxaan saboort garanaynaa xiriirka kenya iyo soomaaliya in la wanaajiyo baddu iyada waa hanti hantidaasna meel bay taallaa arrinkeedu maxkamad bay taallaa lagu kala baxo wixii kale oo wanaaga oo ganacsi iyo xiriir iyo diblomaasiyad iyo labada shacab lagu wanaajinayo oo laisugu soo dhaweynayo ra-iisul wasaaruhu inuu ku dhiirado aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay magaciigu waa cabdirasaaq maxamed oo jooga magaalada nairobi safarka ra-iisul wasaaraha runtii ma ahan xilligani wakti ku haboon maadaama wadanka soomaaliya uu ku jiro doorasho oo doorashadiina uu u xilsaaran yahay ra-iisul wasaaraha anagoo og in khilaafaad fara badan uu ka jiro gudaha doorashooyinka soomaaliya marka waxaan dhihi lahaa aniga runtii waktiyada uu safarada dibadda gelinayo waxaa uga wanaagsanaan lahayd in uu geliyo doorashada soomaaliya xiriirka maanta labada dowladood ka dhexeeya kenya iyo soomaaliyana waa wax loo baahan yahay in la hagaajiyo laakiin wakti xaadirkan waxaa moodaa shaqada u taalla ra-iisul wasaaraha inay ka badan tahay xiriir hagaajinta wadamada dariska ah magacayga waxaa la dhahdaa hamuun ibraahim waxaan ku noolahay wadanka kenya waxaan kamid ahay soomaalida ku dhaqan wadanka kenya aad baanu ku faraxsannahay annaga haddaan nahay soomaalida kenyaan imaanshaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo kenya yimaaday safarkiisana aad baanu usoo dhaweyneynaa dib u heshiisiinta labada wadan kenya iyo soomaaliyana aad baanu ugu faraxsannahay waana soo dhaweyneynaa intaa inka badanna waxaan rajeyneynaa inuu wax sii wanaagsanaadaan maaragtay isdhexgalkii bulshoo iyo labadii wadan xiriirkoodii oo sida caadiga ah kusoo laabto insha allah aad baana ugu faraxsannahay insha allah magacayga waa axmed joogada nairobi runtii maasha allah aad baan usoo dhaweyneynaa ra-iisul wasaaraha ummadda soomaaliyeed uu ku yimid booqashada uu ku yimid wadanka kenya maadaama anagana aanan shacabka soomaaliya runtii aad baan usoo dhaweyneynaa intisaar saalax xuseen v o a nairobi